faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeena raadiyo cadado qodobada caawa aan kugu haynana waxaa ugu waaweyn wafdi dhaqan oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug xilli lasoo saaray liiska xildhibaanada ahlu sunna ee ka mid naqanaya baarlamaanka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay daafurka soo bandhigidda qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka sheegayna in ay dalka ka dhici karto doorasho qof iyo coda guddiga somalilan ay u soo dhiibtay deeqda loogu talagalay dadka ay saamaynta ku yeesheen fatahaadaha webiyada oo maanta gaaray magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxgaradka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay inay diyaariyeen dacwad ka dhan ah xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya dhibaatada ay geysanayaan qaraxyada rasaastii ay lahaayeen ciidamadii dowladda milatariga ahayd oo ku soo badanaya deegaanada galmudug diyaarado jawi hoose ku duulaya oo lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha guud ee ciidanka waddanka kenya oo safar qarsoodi ah ku yimid saldhigga balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose kulan looga hadlayo horumarinta gobolka hiiraan oo lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo maantay madaxtooyada kulana ku saabsanaa dhammaynta khilaafka iyo hirgelinta doorashada golaha wakiilada kula qaatay guddoomiyaasha xisbiyada somalilan qodobadaas iyo qodobo kale warkaamina raadiyo cadada ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa isniin talaado ayaa soo gelaysa taariikhdu waxa ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar warkaasoo faahfaahsan caawa waxaa la diyaara wariyaheenna saabiriin xasan maxamed mahadsaned cumar axmed ibraahiin markana kusoo dhowaada warkii oo dhan wafti dhaqan ah ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug xilli maanta lasoo saaray liis xildhibaano ah oo ka mid noqonaya baarlamaanka galmudug warkan waxaa inoo sii anba qaadaya cabdulaahi warsamo rooble wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayay guddoomiyaha golaha sare ee hogaaminta habargidir brofeor cabdiqaadir maxamed shirwac qaybna ay ka ahaayeen suhaame maxamuud aadan oo ah xogayaha golaha sare iyo maxamed cabdulaahi tiicay guddoomiyaha guddiga siyaasadda ee golaha sidoo kalena ka tirsan siyaasiyiinta galmudug oo kasoo ambabaxay magaalada muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaan warsamo joodax oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk iyo qaybo bulshada ka tirsan imaatinka xubnaha sare ee golaha ayaa la xidhiirta ka qayb qaadashada doorka dhismaha maamulka galmudug gaar ahaan fududaynta soo xulista baarlamanka si looga baaqsado dibudhac mar kale ku yimaada soo xulista baarlamanka sida uu sheegay gudoomiyaha golaha hogaaminta habargidir brofesor cabdiqaadir maxamed shirwac oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka hadda ayaan soo galnay magaalada dhuusumareeb odayaashii bahdii waxbarashada iyo bulshadii dhammaan intii nagu soo dhoweysay intaba waa u mahad celinayaa aniga iyo guddiga golaha hoggaaminta habargidir ee xamar ka nimid maantana soo gaarnay caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhusmareeb socdaalkeennu wuxuu la xidhiiraa howlihii naloo egmaday ayay qayb ka mida tahay bulshada halkaa ku nool waa bulshada aan guddoomiyaha u ahay golahana wakiilka uga yahay waxaan u nimid hawsha halkaa ka socota inaan wax badan ka ogaanno haddii eebba yidhaahdo kadibna aan wixii aan ka qaban karno ka qabanno fududayno haddii eebba yidhaahdo howlahaa socdaa sidii ay way daaheene si ay si degdega miradhal u noqon lahaayeen yani aad bay gelmudug u daaday dhowr bileed dhowr bilood ayay hadda ma aqaan eray aan ku tilmaamo dadka qaar waa waa fool daahday bay yidhaahdaan waxaan rajaynayaa haddii eebba yidhaahdo inay degdegto markii caqliga iyo aqoonta iyo maskaxda laysku daro talooyin badanna la helo inaysan daahin baan rajaynaynaa haddii si aan rabno haddii ilaahay noo aqbalo dadkuna nala qaataan dadku waa u baahan yihiin maamul kama maarmaan maamulkay u baahan yihiin weyn maamul waxay u baahan yihiin dalka iyo dadka intaba u adeega insha allahu kaasaana ku tala bixinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo wafdigan ayaa qayb ka noqonaya wufuud xiriir ah oo maalmahan imaan doonta magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo goobjoog ka noqonaya furitaanka hawsha soo xulista baarlamanka oo bilaaban doonta afar iyo labaatanka bishan iyadoo la filayo in dhammaanba dhismaha maamulka galmudug iyo howlihiisa lasoo gebagabeeyo sagaalka bisha soo socota ee janaayo oo la filayo in lasoo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maamulka galmudug madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay daahfurka soo bandhigidda qorshaha sagaaleed ee horumarinta qaranka sheegayna inay dalka ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah warkan waxaa sii anba qaadaya maxamed axmed baari madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qatar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa ka qayb galay daafurka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka kaasi oo maanta laga daafuray magaalada muqdisho guud ahaanba xubnihii khudbadaha ka jeediyey kulanka maanta ayaa waxaa intooda badan soo bandhigeen go-aanada iyo muhiimadihii uu lahaa qorshihii haatan soo idlaaday iyo weliba waxyaabaha la filaya in la qabto qorshaha haatan soo aadan ee qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ee laba kun labaatan ilaa iyo laba kun afar iyo labaatan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar oo khudbad ka jeediyey munaasabadda maanta ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta waxyaabihii u qabsoomay qorshihii soo idlaaday golaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ee wasiirada iyo sidoo kale waxyaabaha la filayay inay qabsoomaan qorshaha soo aadan ee maanta la daafuray ee qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey ay ka soo shaqaynaysay waxaa hubaal ah la tashi ballaaran oo ururada bulshada dhinacyada bulshada kala duwan maamul goboleedada talada iyo hogaaminta madaxweynaha hagidda ra-iisul wasaaraha iyo ka qayb qaadashada golaha wasiirada dhammaantiin iyo guddida dhaqaalaha oo wasaaraddu qayb weyn ka tahay in aaraa iyo afkaar iyo talo iyo tusaale wixii la hayay khubaradii ka soo shaqaynaysay iyo wasaaradduba lagu tuujiyey lagu soo minguuriyey qorshaha horumarinta qaranka oo aynu maanta daah furayno kasokow dhinacyada kale ee kala duwan ee ballaaran ee qorshuhu labaatan iyo labaatan ilaa labaatan iyo labaatan iyo afar ku talagalka uu dhigayo waxa uu ka kooban yahay dhowr waaxood oo waaweyn oo saldhig u ah tubaha horumarinta qaranka oo ra-iisul wasaaruhu hormuudka u yahay dhaqaalaha iyo dubahabeynta ballaaran ee aynu ku samaynay amniga arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay waxaynu ogsoonnahoo maranmadoon ah in dubahabeynta dhaqaalaha wax badan aan ka qabannay lix iyo labaatanka wasaaradood ee jira ugu yaraan shan iyo labaatanka midib dakhli bay ururin jireen oo ay dhaxleen dhowr iyo toban shirkadood ayaa dakhli ururin jiray maanta meel baan ku soo ururinay nidaam lagu kalsoon yahay oo maaliyadeed baynu leenahay dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo munaasabada maanta ee daafurka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka soo xiray ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku guulaysato qorshayaal badan oo ay lahayd oo ugu mudnaayeen in shaqooyin ay helaan dhallinyarada sidoo kale in guul laga gaaro dhanka amniga waxaana xukuumadda soomaaliya ugu baaqay islamarkaana ku booriyey in shaqooyin deg deg ay helaan guud ahaanba dhallinta kasoo baxaysa waxbarashada heer jaamacadeed waxaana dhanka kale tilmaamay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya tiigsigeedu uu yahay in dalku agihiisa isku taaga islamarkaana qorshahan uu noqdo kii soo idlayn lahaa guud ahaanba kala qobqobnaanta iyo dhibaatada haatan dalka ka jirta sidoo kale waxaan dowladda eh, ka go-an in qorshahan horumarneed uu u horseedo u horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istiraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah kuna gaari karaan suuqyada caalamka si taas la mid ah waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyaradeenna oo ka soo qa- ka soo aflaxa ama ka qalinjabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare haddaba xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaa falaya inay ku dadaasho dhiirigelinta quudaynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan uguna wanaagsan marka la fiiriyo geeska africa si aan uga jaan qaadno suuqyada ee maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamkaba si kastaba ha haatee daafurka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya la filayo in ay guda gasho diyaarinta qorshaha loo marayo doorasho madaxtinimo oo dalka ka dhacda ilaa iyo guddiga somalilan usoo dhiibtay deeq ay ugu tala galeen dadka ku dhibaataysan saameynta uu geystay webiga shabeelle ayaa maantii gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan wafdigan ka socday somalilan ee maanta soo gaaray magaalada beledweyne waxaa garoonka diyaaradaha gooskhaliif kusoo dhoweeyey guddiga gurmadka fatahaada beledweyne soo dhoweynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaasha gurmadka somalilan iyo beledweyne jamaal caydiid ibraahim iyo xaaji cismaan dhagaxow waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in maanta ay soo gaareen wafdigii walaalaha somalilan oo u waday magaalada beledweyne oo dhibaatadu ka dhacday deeqda u waday inay soo gaareen magaalada beledweyne ayaa ilaahay mahaddiisa waxaan leennahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaad timaadeen magaalada beledweyne oo magaaladiinnii ah ku soo dhowaada waxa weeye ayadoo meel fog aad joogtaan oo aad ka aragteen shaashadaha dhibaatada walaalihiin ku dhacday ayaad deeq soo qaadeen waddankaanoo fog oo aad og tihiin ee inta masaafadu jirta aad og tihiin ayay maanta waxay isku soo dareen maalkoodii iyo lafoodii isku soo dareen waxaan leennahay ku soo dhowaada ilaahay subxaana wa tacaala mahadda ka gaarto mahad weyn oo ballaaran ayaan idiin haynaa gaar ahaan reer hiiraan ama beledweyne abaal aan la gudi karin ayaan idiin haynaa deeqda aad waddaan oo wax dheef ka leh ku soo dhowaada waa wax dalkan wax badan u qabanaaya annaguna waan ku faraxsannahay ilaahay ayaa mahaddaa iska leh walaalo jira tol jira ku soo dhowaada magaaladiinnii beledweyne oo aad og tihiin oo weliba magac iyo maamuus aad ku leedihiin oo beledweyne iyo somalilan hadday ismaqlaan dadka way isaga sokeeyaan heestii hadraawi u tiriya aad og tihiin oo beledweyne loo tiriyey waa isku abaalinaa runtii wakhti horay u duceeyeen annaguna hadda waxaan leennahay ducadii labaad aan idinka sugaynaa inaad ku dhaaftaan fatahaadda ilaahay subxaana wa tacaalaana maanta kadib uusan noo soo celin oo aan dhahno walaalihiin ducadiinnii aad nagu dhaaftaan w ilaahay waa idin aqbalay inaannu nabad ku soo gaadhnay magaaladii beledweyn oo qastayagu ahaa oo aannu u soconnay una nimid inaannu soo gaadhsiinno deeqdii ay noo soo dhiibeen xukuumadda somalilan oo uu hormoodu yahay madaxweynaheedu muse madaxda cabdi iyo shacbigeedu guud ahaan cid kasta oo ay ka kooban yihiin hadday yihiin baacamushtar hadday culimo yihiin iyo hadday yihiin ciddii muxsiniintaha ee masaajidada ka kacdayba waxaannu u sheegaynaa inaannu gaadhnay halkii aa wax noogu soo dhiibteen nabad ku tagnay odayaasheedii iyo guddideedii ka koobnayd culummo iyo baacamushtarna ayna soo dhoweeyeen aannu soo gaadhnay maanta saacadda hadda aynu joogno waxaannu rajaynaynaa inaannu iswaraysan doonno baahiyaha ay qabaanna ka waraysan doonno intii aanu ka gaari karno magaalooyinkii dhibaatooyinku gaadheen iyo meeshay dhibtu gaadheen aanu ka soo war helno dabeedna halkii ay ku habboon tahay aanu gaadhsiinno wixii aad noo soo dhiibteen oo ahaa lix boqol oo kun oo dollar oo kaasha intaasoo loogu tala galay inaannu gobolkan ay magaalo madaxdiisu tahay beledweyn soo gaadhsiinno ummadda reer somalilanna ay noogu soo dhiibtay waxaannu ilaahay ka baryaynaa ma aha markii koowaad beledweyn waa markii labaad ee somalilan u soo gurmato oo ay deeq soo gaadhsiiso gaara xildhibaanad farxiyo muumin cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhankeeda u mahad celisay somalilan wafdigaasoo runtii usoo gurmaday dhibaatadii baxsanayd ee ka dhacday gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne biibaxadii fatahaadii oo naf iyo maalba lagu waaye waxaan leeyahay shacabka reer somalilan shacabka reer hargeysa shacabka reer burca meel kasta oo ka mida somalilan oo dhaqaalahan laga soo aruuriyey ama jeclaa inay wax ka qabtaan waxaan leeyahay aad iyo aada u mahadsantihiin jasaakum allahu khayr soomaalinimadana wada deeqda runtii waxaan isugu soo gurmanay waa soomaalinimada waxaan nahay dad wada dhashay dad wiilihii aftigiisa isku wada nahay waxaana rajaynaa meeshii loogu talagalay sadaqadaas meeshii loogu talagalay inay gaarsiin doonto guddigan halka ka dhisan guddigaas oo guddi aan ku kalsoon nahay oo aan raalli ka nahay oo ah kuwii ka shaqayn lahaa maamuli lahaa hagaajin lahaa meeshii loogu talagalayna gaarsiin lahaa bashiir cabdilla cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne waxgaradka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay diyaarinayaan dacwad ka dhan ah xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah golaha shacabka soomaaliya cabdiqadir cabdiraxiim ayaa si anbaqaadaya kulan dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaana ay ka qayb galeen wasiiro iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaa islooga hadlayay hal sana guuradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagareen laftagareen oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa kulankaasi ka jeediyey ayaa waxa uu khudbadiisii qeyb ka mida uga hadlay weerar lagu laayay dad asal ahaan ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdicasiis laftagareen ayaa waxa uu sheegay in dad ka soo jeeda koonfur galbeed ay laayeen dad ka soo jeeda deegaanada galmudug hadalkaas oo saameyn xoogan ku dhex reebay baraha ay bulshadu ku xidhiiraan iyo sidoo kale falcelin ka timid qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan mahad salaad oo deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanada galmudug islamarkaana tixraac ku sameynaya hadalka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay hadalkaasi isagoo sheegay in cabdicasiis lafta gareen uu u gafay dadka ka soo jeeda deegaanada waa deegaanada galmudug isagoo mahad salaadna uu sheegay in lafta gareen uu dib u milicsado dadka ka soo jeeda koonfur galbeed oo uu sheegay inay qaraxyo ka fuliyaan muqdisho iyo sidoo kale deegaanada la deriska ah hadalkaasi waxa uu dhaliyay muran badan waana tan keentay in xildhibaanada qaarkood ay sheegaan in ay dacweynayaan xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waa hogaanka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo iyana dhinacooda war soo saaray ayaa waxay sheegeen in aysan marna uga dabahari doonin xildhibaanka islamarkaana ay sharciga la tiigsan doonaan afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed malaq cabdiraxmaan malaq shiino ayaa waxa uu sheegay in aan lagu tilmaami karin mahad salaad qof miyirkiisu uu taam yahay isagoo dhinaca kale sheegay in ay dacwad u gudbin doonaan dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo sidoo kale maxkamadda ugu sarreysa dalka wallaahi ninuu horta maaragtay ninka hadduu waaso wixii uu ku hadlo nin ka filow inuu ka jawaabo waaba qalad weeyaan marka xildhibaanku waxa uu ku hadlay haddii wax bani aadan hadda ka jawaabi kara maahe anugu ninkaas nin fiyogu ma arkee mar haddii ninka uusan ahayn nin maskaxdiisu ay u dhan tahay lamaba dhihi karo maaragtay muxuu sidaa u yidhi iyo jawaab lamada siin kara anugu kaas waxaa weeyaane in lasiga caamuso mooyaane maaragtay wax jawaabay haddi kaas loo hayo anigu maba hayo sababtoo wadankan dhibaataa ka jirta dhibaatadiisana reer walbay saamaysay kulley maaragtay niman maaragtay nabaddiida ayaa wadanka dagaal ka wada marka haddii reer koonfur galbeeda wadan ou yidhi ninkaas maaragtay dawlad baa joogta wadanka arrimahaasu maaragtay dawladdu inay dabagal ku samayso arrintaa meel saarta ayaa laga rabaa haba ka shakinin arrintaas anaka shalay laftarkeeda waa loo fadhiyey anaka xildhibaankaasu waanu dacweynaynaa arrintaas haddii meel saarana dembigaan qaadanaynaa hadduu meel saaran waayna sidaa qaadanaya lama oga sida uu dhaqangeli doono dacwadan hadda ay diyaarinayaan hoggaanka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo ay sheegayaan inay dacweynayaan xildhibaanmaha salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhinaca kale waxaa jira warar hoose heeshay idaacadda simba oo iyana sheegaya in ku dhowaad lix iyo labaatan xildhibaan oo deegaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed inay iyana diyaarinayaan mooshin ay ka gudbiyaan xildhibaanka islamarkaana ay la tiigsan doonaan xeeroosaadka baarlamaanka federaalka kaas oo kala xadidaya awoodaha ay kala leeyihiin xildhibaanada iyo haddii xildhibaan xildhibaan kale uu gafa iyo sharciga qaban doonaa dhibaatada ay geysanayeen qaraxyada iyo rasaastii ay lahaayeen ciidamadii dowladdii milatariga ahayd ayaa ku soo badanaya deegaanada galmudug waxaa faahfaahinaya xasan axmed maxamed cabdulaahi gadan oo ka mid dadka deegaanka ku nool duleedka magaalada hobiya ee gobolka mudug ee galmudug ayaa lagu soo warramayay inuu dhintay kadib markii xabadda meel uu ka helay uu garacay saas daadeedna ay ku qaraaxday markii dambe nabadoon maxamed cilmi gulaaf oo ka mid a nabadoonnada ku nool magaalada hobiya ee gobolka mudug ee galmudug oo la hadla radio cadaada waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka dhacda duleedka magaalada hobiyo ee gobolka mudug islamarkaasna meel u jirta toban kilomitir magaalada hobiyo wuxuu sheegay in maxamed gadan oo ka soo baxay magaalada hobiyo ee gobolka mudug si nin saaxiibkiisa intay kusii socdeen waddada u dhexaysa xaafadooda iyo magaalada hobiyo ee gobolka mudug ay ka baxeen in meel ay ka qaadeen xaba rasaas oo ah qoryaha weyn ee madafiicda taasina ay sababtay inay qaraxdo islamarkaasna uu ku dhinto maxamuud gudan halka saaxiibkiisna uu ka badbaaday walaal waxay wax uga dhaceen inka nuuhu ahaa ay wax ku dhaceen ay wax ku gaareen in xoolo dhaqata ah oo baadiyaha jooga dhibaatana waxay ki dhibaatadana waxay uga timid magaalada ahliga ahaa oo hore uga dhacay wadanka saarooyinka ay ka tageen saas iyo aduu miinooyin wax walba waxay noqoto ninkaas waxyaabuhu meel oo numberin ah oo la tego ayuu wuxuu ka qaaday shay meesha yaalay isagiyaa ku qarxay oo xabad iyo u yaallo yaqaan ninkii un waxaa la arkay uura meesha ka kadhay waa lagu soo rooray waxaa loo yimid isagoo qaybtaas midigta go-an tahay garab iyo gacan sidaasina waa way taallaa hadda weli oo waxa laga qabta lama arko hadda lagu baqayo dadka kale dhibaadiisa inay wax ku gaaraan oo ku waxyeeloobaan ninkaas waa dhintaa laa naxariista maya miino ma miino iyo annaga wallaahi ma garan karno laakiin waxaan waxa u aragnay inuu yahay xabad weyn oo madfaca oo meel taale inay tahay baan u aragnay waayo wax un la garaaco waaye wax la uu garaacay ninka uu gacantiisa mindhaa uu ku taabtay saas u taabtay marka sanin weynuuna ahaa marka uu saa u taabtana ninka uu ka leexday midana wada socotay ayaan ninka uu ka leexdaa qaraxa iyo warada soo raacay dacigeedna waxaa la ogaa waa loo yimid waxaa loo yimid meesha warada ka kacda ninkii yaala oo laba cad markii bay nin kala leexdeen dad bay ku kala leexdeen markii uu ka leexday ninku meeluu fadhiistay meesha uu fadhiistay aa oo isla markii intuu ninka u muuqday yaa qaraxu ku dhaca ninka meel ay ka soo saareen ku jirta uu kasoo saaray wiilku oo ku xabaalnay lama oga sababta ku keentay inay ganacan xabaddaani balse waxaa warar madaxa banuhilan ay sheegayaan inay ku ciyaarayeen xabadda ay garaaceen islamarkaasna ay ku qaraxday waxaa warar kale doonaan ku helayna isku khilaafan labadooda in xabaddan ay garaacayo in kale balse waxaa lagu soo warramaya inuu ku adkaysta garaacista xabaddaani maxamuud gudan oo ugu dambayntii ay ku qaraxday xabaddaasi una geeriyooday dhacdinka noocan oo kale ah ayaa ka dhaca qaybo ka mid a deegaanada galmudug waxaana hadda ka hor sidan oo kale la sheegayaa deegaano ka tirsan deegaano hooseeda magaalada hobiyo ee gobolka mudug ay ku dhinteen dad noocan oo kale u garaac rasaas ay meel ka qaadeen islamarkaasna sababtay dhimashada saddex ruux iyo dhaawac kale oo la sheegay inay sababtay rasaas lagu garaacay duleedka magaalada hobiyo ee gobolka mudug diyaarado weji hoose ku duulaya ayaa lagu arkayaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose warkan waxaa sii anba qaadaya cabdiqadar cabdiraxiim naadan dadka ku sugan qaybo ka mid a deegaanada jilimarka gandarsha iyo sidoo kale deegaano badan oo hoos yimaada marka ayaa waxay sheegeen in maanta baraqanimada ay arkeen ku dhowaad shan diyaaradood oo saddex ka mida ay yihiin nooca qumaatiga u kaca halka laba ka mida ay yihiin nooca daroniska kuwaas oo lagu arkay deegaano ay maamulaan al-shabaab oo hoos yimaada degmada marka waxay dadku sheegeen sidoo kale in ay baqdin xooggana ka qabaan diyaaradahan islamarkaana maanta dhan ay arkayeen iyaga oo kusoo dulwareegaya deegaanada ay ka kicitimeen marki ama deegaanada markii hore lagu arkay oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose badanaa diyaaradaha duqaymaha ka fuliya deegaanada iyo degmooyinka ay shabaab ka maamulaan labada gobol ee dariska ah ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaa laga leeyahay dalka maraykanka waxaana ay caawiyaan ciidamada kumaandooska iyo sidoo kale kuwa xooga ee dagaalka kula jira xarakada al-shabaab xiriir aan la sameynay maamulka degmada marka iyo kan gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ka jawaabi waayeen taleefoonadii aan ka wacnay balse sargaal saroor islamarkaana ka tirsan kuwa xooga dalka ayaa waxa uu sheegay inay ka warqabaan diyaaradahaasi islamarkaana ay basaasayeen deegaanada ay shabaabku maamulaan ee hoos yimaada degmada marka ee gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa waxay maamulaan qeybo badan oo ka mid a gobolka shabeellada hoose siiba wadooyinka dheer ee xiriiriya degmooyinka afgooye iyo marka oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose taliyaha guud ee ciidanka wadanka kenya ayaa safar qarsoodi ah ku yimid saldhigga balidoogle ee gobolka shabeellada hoose cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa si aanba qaadaya taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka kenya jenaraal samsom ayaa booqasho aan la shaacin ama qarsoodi ah ku tegay taliska ciidamada gaarka maraykanka ay ku leeyihiin degmada bandhaadhe oo ka tirsan degmooyinka hoosmada gobolka jubbada hoose jenaraal samsom ayaa ku bogaaday ciidamada kenya dagaalka ay kula jiraan al-shabaab inay xoojiyaan islamarkaana ay laba jibaaraan wuxuu sheegay in ciidamada kenya ay helaan hub iyo saanado ciidan oo kaga filan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab dhanka kaleenta taliyaha ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in amniga soomaaliya iyo guud ahaanba ay sugaan ciidamada kenya iyo islamarkaana ayagoo kaashanaya kuwa soomaaliya wuxuuna sheegay in wakhtigan loo baahan yahay in soomaaliya ay nabad noqoto sidaas oo kalena kenya ay nabad noqoto islamarkaana laga saaro guud ahaan soomaaliya iyo kenya dagaalyanada al-shabaab meele ay kaga sugan yihiin sida uu sheegay jenaraal samsom taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalkaasi kenya jenaraal samsom oo aan la shaacin safarkiisa ayaa waxwara ka soo saarin dowladda federaalka soomaaliya kumanaan ciidamo ka tirsan dowladda kenya ayaa dagaal daba dheeraada kula jira dagaalyanada al-shabaab kulan looga hadlayay horumarinta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay beledweyne mar kale bashiir cabdulaahi cismaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan lagu hadlayay arrimaha horumarinta gobolka hiiraan waxaana ka qayb galay ganacsato iyo qaar ka mid a wasiirada maamulka hirshabelle gobolka waxaa ka jira baahiyo badan baahiyadiisana ilaahay subxaana watacaala unbaa dabooli kara laakiin waxa weye la yidhi ma tabaraa la guulaa mise taakaa la guuraa taakaa la guuraa mise tabar marka inaan tabarkeenna aan aan wax ku tusi karno ama aan wax qabsan karno ayaan isku daynay haddii wax la qabtana waa falilaahi alxamdu hadday qabsoomi waayaan tabarteenna unbaa meesha la dhigtay annaguna gudi ahaan waxaan dad ku nahay ama aan u istaagno waa idinka iyo dadka bulshada qaybeeda kala duwan ee gobolka ku nool ama gobolkan gaar ahaan markii la yidhaahdo ee dhaqaalaan ururin u istaagno waxaan idhi maxaan ka bilownaa waddada maalinta baahida taagan waxay jidkaan magaalada dhex mara inaan wax ka qabanno qiyaasaa la sameeyey shan kilomitir aan iska samayno shantaa kilomitirna aan dhaqaalo uruursanno dhaqaalihii wuxuu nala gaaray muddo hal sana maarsaa la fadhiista maarsadeedii kale markii aan soconno oo gobolka aan marnay meel walba aan marnay dugsiyada meel walba magaalooyinka ganacsigaan dhex marnay muqdisho la tegey nairobi la tegey cid kasta la wargeliya maarsadeedii kale markii aan hal sana noo dhammaaday ayaan fadhiisanay waxaan idhi maxaan haynaa laakiin waxaa soo uruuray boqol iyo soddon kun oo doolar ayaa gacanta soo gashay intii kale dadkii yabo ay ku dhiman tahay waxay leeyihiin ayaguna shaqadii ma bilaabatay intaas waxaa taagnayd qofkii kaasoo horbaxa wuxuu ku leeya laamigii ma la dhisay laamigii ma la dhisay war maxaa lagu dhisayaa maxaa dhaqaalaha u dhiibtay adiga maxaa fikirood bixisay markii la yidhaahdo qofku uu kaa dhaqaaqay marka waxa weeye dalkan cidda wax u qabanayso u istaagaysaa waayo adiga nafta
in la ballaariyo reer hiiraan inta suuban laga qaybgeliyo haddayna ka qayb noqonin asaa shaqaynaa hadday ka qayb noqdaan asaa shaqaynaya in hogaankii sidii loo weeciyo guddigii oo u istaago oo noqdo udubdhexaadka ka hortagga fatahaadda iyo wareejinteeda inuu noqdo guddigaan go'aansanay waana wax waajib nagu ah arrintaas waa qaadanay dhaqaalihii ku wajahnaa waddadana halkaas inaan u wareejino waxaan idiinku yeernay lacagta shalay adinkaa laydinka qaaday annagaa iska uruurinay dhexdeenna lacagta aan iska aruurinay yacni waxaad ku leedihiin meeshii loo jiheynaayo inaad ogaal ku tihiin oo aad nagu taageertaan boqolkii boqol waxaa idinku yeerina maanta inaadna taageertaan qof walba qofuu leeyahay saaxiib uu leeyahay maxaa la yiriyaa meel noo taal lix boqol oo kun oo doolar oo soo dhiibay jabuuti waxaan ka codsanaa inay ayaguna akoonkaas ku soo shubaan shantii boqol oo dowladda federaalka wadayne ayaduna akoonkaas waa inay ku soo shubaan si biyaha dadka looga leexiyo haddii kale hawshaas waxa way noqonaysaa in hawshaas haddii kale waxay noqonaysaa awalan dowladda dhexe laga baaco uu ku tumayna inay xaaladda si xuma waa in akoonka lagu shubaa si webiga loogu leexiyo waxaan aad igu aad igu mahad celinaya isku xirnaashidiina iyo wanaagiina iyo intaasaan haynaa iyo intee ku roona gelinaa iyo waxaa ka tashanaysiin waa wax loogu talagalay inay dadka maamul goboleedka iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dibudhiska iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo inay ka shaqeeyaan loogu talagalay adinkii haddana aad contribution wax isku dardarsateen aad ku shaqaynaysiin aad ugu mahadsantiin marka kolley annaga wax kasta oo wanaaga gabdhaan nahay haddaan mas-uuliin nahay iyo haddaan guri joogto nahay intaba mar kastaba wanaagaan u taagan nahay dadkii lacagta la barko u bixiyaan hayna haddana waa sii wadaynaa qaarkood ayaa soo jeediyey talooyin kala duwan halkan shir baan ku qabannay waxaan ka iclaaminay inaan saddex lacagood na soo gaarin lacagtii lixda boqol oo kun ahayd oo jabuuti ballan qaadeen nama soo gaarin lacagtii dowladda federaalka ballan qaado shan boqol oo kunna nama soo gaarin walaalaha somalilan lacagtay ballan qaadeenna nama soo gaarin aan ka ballan qaadnay halkaan ka sheegnay waad ogeen sooma way ka soo jawaabeen somalilan way nala soo hadleen guddigooda waad arkaysa insha allah muqdishoy ka soo degeen lix boqol oo kun ay wadaan waxay wadaanna meeshii la gelin lahaa aad ka hadashaan idinkaa loo baahan yahay ninkii wax noo soo wada akoonnada inoogu shubayaan way inoogu deeqayaan gobolka biyahay ka leexinayaan shirkadaha waaweyn waxaan ugu baaqaynaa sanad kasta biyo iyo fatahaada soo baxa soo maha markaasay soo gurmadaan laba boqol oo kun aan ku deeqnay ayay yidhaahdaan waxaa nooga wanaagsan hal mar oo isha boqol oo kun isha boqol oo kun ay bixiyaan milyan oo biyaha laga leexiyay magaalada iyaguna way maqlayaan waana ugu baaqaynaa waxaan ku dara keliya in guddi kuwa kale in lagu daro xula oo loo xulo oy culuba ku jirto oo dad wax yaqaano waxgarad uu ku jiro in lagu daraan jeclahay meeshaasne waa laga gungaanayaa intaas waxaa ku dhan warkii habeenaad kala socoteen raadiyo cadaado warkan warka xiga intaan ku kulmi doono waa bahdi warka oo in leh sidaas iyo nabadgelyo